وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله سبحانه وتعالى بين في كتابه خير الدنيا والآخرة إلهي كتابكيسa وxuu ka cadeeyey adduun iyo aakhira khayrkooda wuxuuna allah kitaabkiisa munaزlka oo muxkamkaa ku bayaaniyey axadka muslimka falaaxu dunya walaakhira waxa uu ku hantinayo allah subxaanaه wa tacaala aayaddaas wuxuu ku sheegay cashara sifaat toban tilmaamood oo qofka ku sifooba allah subxaanaه wa tacaala acadda lahu maqfira wa ajran cadiima ou rabbi u diyaarinayo dembi dhaaf iyo ajri weyn oo cadiim ah oo ilaahay mooye wax kaloo xadidi kara aysan jirin tilmaamahaas waxaa ugu horeeya yani islaam qofka in laga helo alistislaam walinqiyaad qofku waa inuu isdhiibo istislaam rasmigana laga helo ilaahay isu dhiibo arrinta labaad waa iimaan xaqiiqi ah oo dhinac walba ah markaas ka gadaal tilmaanta aan ka rabno haddaan ka qaadanno waxa weeye tobanka sifo dadka guulaysanaya oo khayrka gaaraya waxaa ka mid ah wasaa'imiina waasaa'imaat ragga sooma iyo dumarka sooma waxaan daraaso ku samayn doonaana waa soonka haddii alla qadaro subxaana wa tacaala waxaan darsi doonaa sifatu sawmi nabiyi sala allahu caleyh wasalam nabiga soonkiisa tilmaantiisa iyo sida u ahaa allah subxaana wa tacaala annagoo ka kaalmo dalbayna waa siduu nabigu u soomi jiray mish inaan soon oo dhan ka hadli doono nabiga sidau u soomi jiray waxyaabaha nabiga laga soo naqliyey oo kali ah soonka khuseeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh annagoo markaas soonka ka dhigi doona mawaadiic dhowr oo kala bedelan kolka waxyaalaha adduunka iyo aakhirada khayrka lantiiyo waxaa ka mid noqday soonka saa'imiinta iyo saa'imaadku waa guulaysteen waxaana loo diyaari doonaa ajri weyn iyo dembi dhaaf iyo guul adduun iyo aakhira intaba rabbi wuxuu ku yidhi aayad kitaabkiisa ka mid a markuu soonka ka sheekaynaya aayado loola soo hadlay wa an tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun inaad soontaan aad bay idinkugu wanaagsan tahay dad wax garanaya haddaad tihiin low aad garanaysaan maslaxada soonku waa idiin fiican yahay soonka macnihiisa marka la eego dadku waxay u haystaan cuntada in layska deeyo iyo cabidda soonkuna intaa waa ka guda wen yahay axaadiid waxaa noo imaan doonta cajiib ah oo kugu radinaysa soonku inuusan ahayn cunto iyo cabid in laga soomo un soon waxaa la yidhaha qofku inuu ka soomo wax walba oo laga mamnuucay caloosha waa inuu soomiyaa dhagaha waa inuu soomiyaa indhaha waa inuu soomiyaa xibnaha waa inuu soomiyaa intaa markuu soomiyo xaaraanta ka xifdiyaa la odhan karaa qofku waa soomay intii ka horreyda wax soon la yidhaha meesha ma yaalliin marka soonka wuxuu ka kooban yahay mawaadiic dhowr ah oo qaybsan mawaadiicdaas oo u qaybsanta waxyaala soonka arkaantiisa oodun soonku ka maarmayn waxyaala soonku ku buri doono oo mufsidaad oo fasaadinaya aadaab soonka looga baahan yahay iyo fadliga soonka waxaan ku horaynaynaa fadaa'isha uu soonku iska leeyahay guud ahaan soon oo dhan iyadoon la kala qaadin mid waajibaya mid sunnaa markaa ka gadaal bisha ramadaanku fadliga iska leedahay in la soomo markaa ka gadaal dadka soonka ka tagaa xumaantay iska leeyihiin iyo bal waxaa loo diyaariyay ayagana arrimahaas ayaan eegi doonaa haddii allah qadaro subxaana wa tacaala rasuulka sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi isagoo rabbigii ka warinaya xadiisulqudsi allah subxaana wa tacaala wuxuu odhanayaa buu rasuulku yidhi kullu camali bni aadam lahu ila asawm fa innahu lii wa ana ajzii bih rabbi wuxuu yidhi ibni aadam camalka uu sameeyo oo dhan isagaa iska leh soonka mooyaane soomka anaa iskale buu alla yidhi anaana amaal marinaya xidmada uu alla u yidhi soonka anaa iskale anaana amaal marinaya macaani badan bay leedahay waa marada koowaade culammada in badan waxay yidhahdeen soonku waa cibaadada alle mooyaane cid kale lagu caabudin wax lagu dawaafo way jiraan wax loo sujuudo way jiraan laakiin soonka alla lagu caabudaa macnaha diimihii hore marka la eego soonka laguma caabudi jirin waxaan rabbi ahayn xataa dadyowgii samayn jiray inay caabudaan asnaamta soon kuma caabudi jireen sanam sanam soon lagu caabuda lama hayo midda kale oo ka sii daran waxaa lagu leeyahay soonku waa cibaadada alla mooye cid kale ogaan karta aysan jirin rabbi bis la ogaan karaa qofku inuu saka bixiyo dadku waa ogaan karaa inuu salaad dukado waa la ogaan karaa inuu xajiyo waa la ogaan karaa laakiin inuu soomo qofna ma ogaan karto faruuya inta soo tirtirto isagoo naabile waa noo imaan karaa oo dhihi karaa soonkii baa haya luuq inta galo qol isku xeena cunta waa ka dargi karaa marka waxaad ogaatay sir ilaahay ogaan kara keligii inay tahay oo alla u gaara subxaana wa tacaala soonka allah iska leh saa dartii alla wuxuu yidhi wa ana ajzi bih anaa amaal marinaya anaa amaal marinaya xigmadda ku jirtaa waxa weeye waxaa loo kala qaado acmaasha ay dadku sameeyaan toddoba qaybood toddobadana waxaa laga qaadanayaa nusuusta laba camal waxaa la garanaya waxbay waajibiyaan rasuulka waxaa xadiis saxiixa lagu weydiiyey mal muujibataan labada wax waajibisaa waa maxee wuxuu rasuulku sheegay sala allahu calay wasalam qofkii dhinta isagoon rabbi u shariig yeelin inuu janno gelayo qofkii shirki ku dhintana inuu naar gelayo islaamnimada rabbi laysu dhiibaa jannay waajibidaa kufriga ilaahay cibaadada cid kale loogu dirana naar bay waajibisaa labadaa muujibataan baa la yidhaha saasay wax u waajibiyeen waxaa kuu soo haray yacni acmaal laba camal waxaa la yidhaahdaa waxaa lagu amaalmariyaa masalkooda lama laban laabo sida rasuulka axaadiista ayaa ku caddeeyey sala allahu calay wasalam qofkii dembi niyeysta inuu sameeyo ee sameeyo hal dembi baa loo qoraa ee looma laban laabo waa fadliga ilaahay qofkii inuu wanaag sameeyo ku talagala ee samay kari waayo duruufo ka reebtana hal ajir baa loo qoraa lama laban laabo labadaasna masalkooda lagu amaalmariyaa oo halkaasi taagan yihiin acmaasha dadku ay sameeyaan ee xasanaadka oo dhan waxaa la amaal mariyaa ugu yaraan toban toban baa la amaal mariyaa sida ilaah hore qur-aanka ugu sheegay man jaa bilxasanati falahu cashri amhaaliha wanaag oo dhan oo aad samayso toban baa ugu yar iyo wixii ka sii badan camalna waxaa la amaalmariyaa marka ugu yar toddoba boqol ba amaalmarintiisa laga bilaabaa iyo wixii kasii badan toban lagama bilaaba isaga sida rabiicayad ugu yidhi masalu ladiina yunfiquuna amwaalum fii sabiili illah kamasali xabbatin ambata sabca sanaabila fii kulli sumbulatin mi'atu xabba waxyaalaha jihaadka lagu bixiyo toddoba boqol baa ugu yar amaalmarinta meesha laga bilaabo lagaba bilaabo toban iyo meelaha xasanaadka kalea tobanka laga bilaabaa laakiin jihaadka ilaah wuxuu caddeeya toddoba toddoba boqol baa ugu yar meel laga bilaabo markaas ka gadaalna wallahu yudaacifu liman yashaa wey halkaasi lix camal baa ku dhacday camalka toddobada soo haray waa soonka soonka alla mooye cid kaloo taqaan ma jirto ajrigiisa xata almalaa'ika laa yacrifuun malaa'igta ilaahay ma yaqaani ajrigiisa intuu leeyahay ma ka sheekay karaan ma qori karaan oo ma dhihi karaan qofka sooma intaasu ajri ha loo qoro intaas intaa ha looga dhigo ma dhihi karayaan acmaasha kale laakiin malaa'igtu way la socotaa waxbaa laga qoraya wahaakada wahaakada sidaa darteed ayuu u yidhi allah kullu camal ibni aadam lahu ila sawm fa inahu lii wa ana ajzii bih soonka anaa iskale anaana amaal marinayuu yidhi rabulciza subxaana wa tacaala rasuulka sala allahu alayh wasalam markuu halkaa marayo wuxuu yidhi idan soonkii hadduu noqday camal alla leeyahay cajaa'ibtaasna uu leeyahay ajrigiisana uu sidaa u badan yahay fa idaa kaana sawmu yowmi axadikum falaa yarfus walaa yasqab haddii la helo axadkiin maalinta uu sooman yahay rafas iyousan samaynin ousan dumarka u galmoonin rafaska waxaa la yidhaha waa in loo galmoodo galmoonta waxaa la yidhaha islaantaada inaad la baashaasidood hadda wixii nin iyo naag iska doonan jirin aad ka doonatid waa mamnuuc rafas ha isku samayni baa lagu yidhi waxaa la daba dhiga walaa yasqaf yow qaylinin yow murmin kajajax iyo hadal fara badan looma baahnaa fain saabahu axadun aw qaatala falyaqul inii saa'im inii saa'im isagoo qofkii sooman haddii qof cay ku bilaabo oo inuu la caytamo ay noqoto ama uu qof dagaal ku bilaabo inuu la dagaalamo ay noqoto yowsan qofkaa cay iyo dagaal ugu jawaabin ha yidhahda war waan soomanay niyo ijaah war waan soomanay faraha iga qaad ha yidhahdo nabigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh haddaad soomanta waa inaad sib tidhaahdaa kajajac iyo qaylo iyo soon ma iskeeni karaan allah hadduu qadaro waxaan gaari doonaa soonka marka qofka uu sooman yahay ajriga uu leeyahay iyo waxyaalaha ajrigaas oo dhan uu ku wey doono oo nabigu noo cadaynaya sala allahu calay wasalam laakiin hadda mawduuca qaybtaasi xadiidka ayay soo dhex gashay waxaa lagugu yidhi haddaad sooman tahay qof hala caytami hala dagaalamin hadduu wax kugu sameeyana waan soomanay ku ilaah halkaa iska taag nabiga ilahay saasuu odhanaya sala allahu calay wasalam waxaana lagugu yidhi wax walbo soonkaaga dhaawacaya iska ilaali maxaa kuugu kula sii xidhiidha walaa khaluufu fami saa'imi cinda allahi adyabu min riixi lmiski qofka sooman afkiisa waxyaabaha saaran alle agtiisa miskiga carabtiisa way uga odeyg badan yihiin buu yidhi khaluufka waxaa la yidhaah qofka markuu sooman yahay naabta iyo waxyaabaha ka saaran ilkaha dadka qaar waxay khaluufka u qaatay in loola jeeda yaan la cadayanin oo qofka soomanu cadayanin haddii lix saa la gaaro rasuulkana axaadiis saxiixa looga hayaa salaad walba u cadayo iyo wasaqaad walbana cadayo salawaatullahi wasalaamu calayh marka dadka khaluufka u haysta cadayla-aanta in loola jeeda aad bay u qaldameen khaluufka waxaa loola jeedaa qofku markuu gaajoo yahay daa'iman ilkihiisa waa isbedelayaan iyo qurubihiisa laakiin lagama hadlayo wasaqda afka ku jirta waa in qofku cadaydaa bal marka aad dukanaysa daa'iman soo cadayo xadiis uu albaani ku saxiixinayo yacni saxiixu tarkiib wa tariib muxuu ku leeyahay rasuulka sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi qofku markuu salaada dukanayo hadduu cadaydo malag baa u imaanaya malaggu markuu adnaa lahu waa u soo dhowaan waa u soo dhowaan waa u soo dhowaan qofku hadduu cadayo uu yidhi yani malag maxuu sameey adkhala almalag malaggu waxuu afka u gelinayaa yani fii fami shaksi shaksiga afkiisu afka ku qabanaya qur-aanka uu akrinaya malagga calooshiisa ku dhacayaa buu yidhi sala allahu calay wasalam haddaadan cadayan agtaada unbu istaagaya afka afka kugu qaba maayo oo afkaagu soo urayo waxaa la doonaya ilkaagu inay aadan u yani afka uu nadiif u yahay oo afku soo uraynin waa inaad ku dadaasho afkaaga inaad cadaydid laakiin suxuurtii aad cunto badirada inay ku jirto ilkahaaga oo afkaagu uu si kala yahay aye aadna tira waan soomanaa subxaanaka lama bana qadiyada noocaas culammada qaar waxay sheegayaan shaaficiyada qabta yaan la cadayanin iyo rijaal kale shaaficiyada hadday gol noocaasa qabto imaamu shaafici waxaa tirmidi ka soo naqliyo sunanka tirmidi ku qoran maalinta awelkeeda iyo aakhirkooda qoraxda markay sii dhacayd ah qofku markuu soomayo soonku waa isla mid ayuu yidhi shaafici qowl noocaasana inuu leeyahay ku darsada jeebka haddaa kan ku aragteen kutubta qaarkeed oo aad maqasheen shaaficiyada warkaa qabta mida kale shaaficiyadu haddii aad dacwa qabtoo la qadaro oon xataa warkeeda laga helayn imaamu shaafici ilaa imaamu shaafici baa laga haya ayada halkaane sunanu tirmidi buu ku qoraya kitaabu siyaam buu ku qoraya hadday dhici leed arrintaas ayada ah ma waxaad yeeraysaa raacaysaa shaafici mase nabiga sala allahu alay wasalam masalada haddaad aragtid in nas ay leedahay naska raac amaa culammada waxaad leedahay jazaahum allah raximahum allah way dadaaleen laakiin likulli jawaadin lahu kabwa baxday kasta iyo mid kastoo orod badan maalin buu hantaa turooda iska ilaali taas yani ha ku qaldamin qofka bani aadamkaa qofku waa bani aadam waxxun baa ka imaan karaya taas ayaa lagaa doonaya inaad garatid qofka sooman afkiisa xayaabada saaran miskiga allaagtiisa uga carab badan taha rasuulku wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam lisaa'imi farxataani yafraxahumaa qofka sooman laba jeer ayuu farxaa laba farxidood ayuu leeyahy ou ku farxo idaa afdara farixa bifidri wa idaa laqiya rabba farixa bisawmi markuu afuro waxuu ku farxaa soonkiisa afurkiisa waayo qofka soomane markuu afurayo aad buu farxayaa bal ka warran dadkii maanta dhan cuntada soonka cunayey marka la afurayo dhib baa haysta ayagoo dhan cidhiidhi bay dareemayaan dadka soomanayna waxay faraxsan yihin farax cajiiba ilaah baaba niyadda u gelinayaba markuu rabbigii la kulmana soonkiisu fadliga uu leeyahay ayuu ku farxayaa buu nabigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka soonku qiimahaas ayuu iska leeyahay axadkii garanaya waa inuu ka faa'iidaystaa soonkaas fadliga iskale midka waajibka iyo midka sunnada uma qaybsanaa kan waajibkaa ha sii fadli badnaado saan ogaan doono laakiin kulli fadligaasoo wada leeyahay soonku xadiidka asagaa waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim waxaa laga wariyay abu hurayra riwaayad bukhaari waxaa ku sugnaa rasuulku inuu yidhi sala allahu caleyh wasalam rabbi wuxuu odhanayaa yatruku shahawatahu wa dacaamahu min ajli assiyaamu lii wa ana ajzii bih axadka soomanu cuntadiisii iyo cabiddiisii iyo shahwadiisii aniga dartayba uga tegey soonka anaa iskale anaana amaal marinaya waalxasanatu bicasharati amhaaliha xasanadana toban jeer baa la laba laabaa kale laakiin soonka anaa iskale anaana amaal marinayo alla leeyahay subxaana wa tacaala rabulciisa anaa iskale wou yidhi anaana amaal marinaya waan ka amaal marinaya qofka amaalmar aniga mooye cid kale aysan garanayn axad walbow fursadaasu yay ku dhaafin fursaddaas soonku yay ku dhaafin itniinta iyo khamiista ka soon maalmaha aan yani ramadaan ku jirin ramadaanka marka la gaarana ka faa'iidaysta waa fursad cajiib badana oo aan dib kuu soo mari doonin marka aad loo eego rasuulka sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi markuu ka sheekaynaya soonka cajaa'ibtiisa inna fi ljannati baaban yuqaalu lahu baabu rayaan waa soon oo dhan mid waajibaya mid sunaa farqa ma lahan jannada dhexdeeda waxaa ku yaalla albaab la yidhaha albaabka dheregta baabu rayaan waa la wabxaa dadku way dhergaan rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam yadkhulu minhu asaa'imuun dadka sooman baa ka gala albaabkaas albaabka asaga oo baabka rayaanka la yidhaha dadka saa'imiinta bis baa ka gala cid kala kama gasho xadiidkaa marka muslim iyo kayrka iyo tirmidi qoreen waxau tirmidi ku siyaadiyey waman yani waman waman dakhala axadka albaabka asagaa gala lam yadma abada weligii ma oomo bacdu riwaayaat waxay leeyihin ibnu khuseyme iyo kayrkii ku sugan faidaa dakhala aakhiruhum dadka sooman qofka ugu dambeeya markuu galo uqliqa hada albaab albaabka dhan waa la xirayaa waxay riwaayada ibnu khuseyme iyo kayrkii leeyihiin ku kordhiyeen waman shariba lam yadma bacdaha abada qofka halkaa ka cabaa dib uma oomo dib dambe oon rijo kama qabo qofka baaburayaan ka caba baabka wabxidda dhargidda waa cajiib waxaa baabka asaga gelaya dadka soonka ilaaliyey oo kan waajibka inta ilaaliya mid dheeraada weliba ku dara aad iyo aad bay baabkaasu helayaan waa baab cajiib ah oo rayaan sow inaad walaxadid ood oombeeshid ood dharagtid ood raaxaysatid oodan iriiri iyo kafuufo iyo walbahaar iyo dhihi dambe dib u arag ma doonaysid ilaali soon aan cuntada laga tegayno xumaan oo dhan laga tegayo xumaan oo dhan waa inuu qofku ka tegayaa laakiin anigu waan soomayo waxaan doonaan yeelayaa laa axadka sooman hadduusan wax kasta iska ilaalin soonka waa lagu soo tuuraya wax uu ka dheefayo iyo waxuu helayaana midna ma lahan rasuulka sala allahu caleyh wasalam waxau sheegay albaabka ninka ka cabaa inuu liibaanayo aad buu u liibaanayaa bal adiladaas saxiixa say soonka u ammaanaysa arag ikhwaani aan soonka ku dadaalno axadka soomaa waxaa ilaa ka ilaali doonaa saqaro naareed waxaana sahayl looga dhigi doonaa sadka naciimo waxuuna la safan doonaa safka nabiga xaqiiqadu saa weeye laakiin haddaadan soomin oodan salaad ilaalin sadkaagu saqaruu noqonayaa saf nabina indhasaari maydid bal silac iyo meel xun baa kuu dambay doonta oodan wax kaa qaadaya aysan jirin xaqiiqadu noocaas weeye marka waxaa lagaa doonayaa inaad daacada alle kaashaan ka dhigatid waayo rasuulku waxau ku yidhi xadiid albaani uu ku saxiixinayo saxiix aljaamic sagiir asiyaamu junna yastajinu biha alcabdu min annaar soonku waa gaashaan addoonku waxuu uga gaashaantaa naarta buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa junna gaashaan lagu gambado waxuuna addoonku uga gaashaamanaya buu nabigu leeya naarta ilaahay aye waa addoonka soonka ilaaliyey ninkaas soomaya oo soonkiisa laga yeelayaay waa nin soo ilaaliya diinta ilaahay nin aan salaad dukan haddou sooma soon laga aqbali maayo ha ku talagelinina yow ku talagelin ninka soonkiisa la yeelayaa waa nin alla ku xihan dembibaha ka dhaco qofka bani aadamka waa dembi uu ka dhici karaa xataa kabiiro waaweyn baa ka dhici karta laakiin yow xalilanin yowsa shaqeeya waxuu daa'ima ka dhiganin waxuu degdeg uga laabta ha noqdeen salad waa kaa dhacay haye degdeg uga laabo salaada iyo inaan ka tagto waajibaad ha isku dayin laakiin haddaad isku daydo wax soono lagaa yeelaya ma jiraan maxaa yeelay sidii alla u soonku yidhi ma aadan soomin allana waxuu aqbalaa camal waafaqsan camalkii nabiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh soonkana waxaa loo diray dad rabbi oqoonsadoo rasuulka raacay oo dariiqaa mooye dariiq kala diiday salaadana ilaaliyey ka gadaal baa le ordaha sooma hadday xoololahayeyna ka sakeeyey laakiin nin aanse ka bixin nabiga sunnadiisa raac marka la yidhaha kugu oranayo ma doonayo qur-aanka kaala baro marka la yidhaha oo ku dhaqan afar iyo tobanka iyo boqol ka aqaan kaa akhrisanaa la yidhi waa laga mahmaahay halkaa la taagan yaa ninkaa isagaa soonka meeshuu geysana isagaa yaqaan maxaa yeelay yaad u soomaysaa diintii soonka ka hadlaysaa ma ogolide waa qariib waxa weeyaan diinta saa doonta u baro afar iyo tobanka iyo boqolkaaga ka akhrisaan waa laga mahmaaho kuleeyahy mahmaahayadu soomaalida waxay u haysataan diin waxay kuleeyihin mahmaahayo waa madhab sanaad qofka fikraddaas qaba ha ogaado waa fikrad gaala ay leedahay hadalka isaga mahmaayo madhab shanaad ma ahan mahmaayana diin maahan axadka mahmaayo diin ka dhigtaana diin ma haysto waxay keliya tahay axadka yacni waayeelka hadallada uu sheego hadday murti leeyihiin waxaa la odhan karaa war nin shaacir ah nin gabyaay ah ama nin odaya ayaa hadal noocaasa yidhi daliil maahan waa iska murti waxay laga yaabaa meesha aad ka hadlaysa marka inay munaasib u tahay hadal noocaasoo kalaa in la keeno laakiin ma ahan inaad tirahdo waa madhab shanaad ama waa diin kale rabbi ha laga boqo subxaanah wa tacaala rasuulka sala allahu caleyh wasalam doob cayaar dublad cayaar balaayo wahaakada markaas ramadaanku markuu soo dhow yahay oo shacbaanku soo dhow yahay bow haraati weyn ka tagtaa bay dheen qaar haraati weyn bow meel la dhigaa qofka meel isagoo ku ogaaday uusan ayoon ka soo toosi karin ayuu ka tagaa sidaasna culamada qaar baa ku jawaabtay calaa kulli xaal waxuu rasuulku yidhi waa la xiraa maradatljinni sayaadiinta oo dhan waxuu rasuulku daba dhigay waqullaqad abwaabu naar falam yuftax minhaa baab albaabada naarta oo dhan waa la xiraa halna laga abwaabu janna ayuu rasuulku yidhi naadaa munaadin min qabal illaah xagga rabbi mid baa ka naadiyey muxuu leey yaa baaqiya alkhayri aqbil wa yaa baaqiya shari absir khayrka kan doonayo kaalayso qaabil waqtigiisa la joogaa shartan ka doonayo sharta ka tag waqtigeed lama joogo ilahay ka cabso isaga ha orao isaga tag sharta ha u dhowaanin maalmihii khayrkaa la joogaa hay faa'iidayso maalin shar lama joogo ha u dhowaanin saasaa ayaa oranaya waa lagu oran dadka noocaas wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam allah subxaanau wa tacaala maxaa u sugan utaqaa utaqaa lilah fii kulli leyla rabbi wuxuu leeyahay hameen kasta dad naarta laga xoreeyo hameen kasta wuxuu yidhi walilaahi utaqaa fii kulli leyla hameen kasta waxuu ilaahay iskelaya dad la xoreeyo oo naarta rabbi laga xoraynayo oo janno ilaahay u waajibi doonto waa hameen kasta oo ramadaanka sagaal iyo labaatan iyo soddon habeen midda noqda ka mid a faa'iidada iyo fadliga soonka iskelaya taas ayaa ka mid ah axadkii doonaya inuu ka faa'iidaysto bisha ramadaanka waxaana loo sheegayaa in bishaas oo dhan hameen walba dad naar u waajibta naar laga xoraynayo waa nasiib darra marka axadka hameenadaas la xoraynaya wax mid kamida ku biiri kari waaye nasiib darra weeye musiibo weyn ayaa qad waqacad calay dushiisa ku dhacday xadiidka asaga waa xadiid xasana waxaa soo saaray tirmidi ibnu maaja ibnu xibbaan xaakim iyo rijaal kale oo fara badan wuxuuna noo sheegayaa xadiidkaas inuu yahay xadiid cajiib ah awala leyla oo min ramadaan ka mid ah waxa dhici doona ayaa nala baray sidaas ayayna ku soconaysaa hameen walbana waa sidaas xadiidka rasuulka abu hurayra ayaa ka soo wariyey rasuulka sala allahu caleyh wasalam waxau koray mimbarkiisa kolkaas ayuu saddex jeer iska daba yidhi aamiin aamiin aamiin riwaayo ku sugan ibnu khusayma iyo ibnu xibbaan waxay odhanaysaa oo saxiixooda ay ku qoreen nin walba saxiixiisa uu ku qoray culimmada ay odhanayaan muxadisiintu waa siday u saxiix yeeleen nabiga waxay saxaabadu ku yidhaahdeen maxaa kugu dhacay jibriil baa igu yidhi buu yidhi axadka ramadaan u dhasho oon loogu dembi dhaafina naar gala fa abcadahu allah naarta allaha ku durjiyo qul aamiin aamiin aamiin saddex jeer iska daba celi buu u yiri saddexda jeer saasaan isaga daba celiya buu yiri salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidka marka duruqdiisa la eego qaar waxay kala qaadayeen saddexda aamiin inay kala inay kala bedelaayeen oo ay odhanayaan aamiinta ugu horraysa waxay ahayd qofka labadiisa waalid ku agaboobaan oo duco ay u duceeyeen aan janno ku gelin ee naar gala naarta allaha ku durjiyo aamiinba aamiin baan ii weyy labaadna oo qofka ramadaanka u dhasho aan loogu dambi dhaafin axadka saddexaad oo qofka nabiga agtiisa lagu soo qaado sala allahu calayh wasalam oo aan nabiga marnaba ku sallin nabiga dadka inay ku salliyaan waa lagama maarmaan waayo rasuulka adilo saxiixa ayuu ku yidhi oo ay muxadisiintu sugayaan sayuudina uu kutubtiisa ku qoray sida jaamiculkabiir iyo kayrkii man nafsiya salaatan calaya khabia dariiqa aljanna axadka halmaamo inuu igu salliyo oo aniga sida aan hada iigu saliy i iigu salliyo sunnadaydana oo nooleeya dariiqa jannada geftii kaba tegii maba haya dariiq janna nabiga ugu salliso hor iigu salliya buu yidhi aye salligiisa waxa ugu weyna waa noolay sunnadiisa aye ma dukado ma soomo ilaahay ma xuso salli cala nabi buu ku leeyay oo intaa qaba maxaad ku salinaysa adiga aye waa mataas waa cajiib ma lagaa yeelaya waxaas qofkaa yeelaysaa ma jirto xataa waxa weeyaan madaxaan soo yaadiin ninka ammaano oo ammaano oo ammaano waxay ogyihiin wax kuhoos wado waa xiraan maanta dambe dandan baad wadaa buu leeyahay ma shaqadeena soo gesiyo garabkeena istaagda daad u sheegayso ma anaga meela nooga ammaan dambe meel galaya way garan ma waxay kula sacila inuusan kugaran ku garani subxaana watacaala haddaad nabiga inaad ku saliya ay runkaa koo jecaysa maasumadiisa nooleeyi culamadu maxay yidhaahdeen ninkastoo xubbi nebi kuu sheegta aayatlmixna aayadda imtixaanka usoo deliisho wain kuntum tuxibuuna allah faatabicuuna yuxbibkum allah aayaddaasku dul ahri aayaddaasku dul ahri shacab dhan oo shacabkii alla doorta iswiiqiina ku ceeboobay ka ceebooba sawni maxay wuu ku ceeboobay ma jeceshay nabiga runna kaa tahay oo ilahay ma jeceshay isoo raac raaskeyga soo raaca taal halkaas haddaana did kala maalan soo raac ma jecli maxaana ilaniima sheegaysaa yaad gadan ahadna qofkaa yeelayaa ma jiro rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala ninka la yidhaha camar ibnu mura aljuhani ayaa wuxuu odhanayaa rajul baa rasuulka u yimid markaasuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow bishahidka an laa ilaaha illa allah wa anaka rasuul allah haddii aan garo allah weeye macbuud kale xag lagu caabudo inuusan mawjuudayn ama aad rasuulka allah ta inaad ka ankaro ya tasallaytu salawaat salaadaha shantaa aan tukado wa sumtu ramadaan oon ramadaanka soomo wa addaytu zakaa oon zakada bixiyo wa sumtu ramadaan markaa ka gadaal ramadaanka iyo zakada zakada horeeday wa qumtu oon qiyaamuleylka ramadaanka sameeyo fa miman ana anigu yaan kamid noqonaya xaggee baan tegi buu yidhi dadkan ku jiraa rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam min annabiyiina waasidiiqiin washuhadaa kuwaasaa lagugu daraya dhinacaasaad geli doontaa sala allahu calayh wasalam hay waa faa'iidada iyo fadliga uu soonku leeyahay cajaa'ibtiisa ka mid ah tawxiidka dhab baan u diray aniga waan ku rumeeyey risaaladaada waana xabaysiiyey hay axadka alla si dhaba u rumeeya wax kastow alla ii diro waan fulin wixii alla ii dirana waan diidi weeyaan arrintiisa hay calamo oo dhan allaan u sugaya amaan oo dhanna allaan ka anfinaya wixii alla ii dirana ma fulinayo laa ilaha illa allahna waa leeyahay su-aasha barika lagu weydiin doona maxaad uga jawaabaysaa ilaa laba su-aala lagu horkeeyi maadaa kuntum tacbuduun maadaa ajabtum almursaliin maxaad dhihi doontaa war maxaad caabudi jirteen ma reerkiina ma diin ilaahay myaa yaad caabudi jirteen rusushii la idiin soo diray maxaad ku ajiibteen waxay la yimideen maxaad ka fulideen maxaad oran doontaa anigu mas maxamed baan ahaa haye diinta waan jeclaa laabtaasaan kala jira wadaadada laabtaas laabtaasaan idin kala joogaa kule laabna galama joogtida bax maa maxay laabtan kala jira maadina qaadati laabtaasan kala jira kuwi laabtaasan kala jira hay war ilaaha laga xishooda subxaana wa tacaala waxyaalaha awleeya qofka waan waan hadday runtaa waa in laga arkaa saasa la doonaya maxaa yeelay laabtan allah daalacaya anagu shaqo kuma lehin xadiidkii ku suganaa muslim khaalid markuu ninkii nabiga caayiri oo nabiga caadilmahaya uu yihi khaalid waan soo dilay rasuulku maxau yidhi inuu dukanaa laga yaaba iska day markaasuu ku yidhi imisaa dukanayso waxay afka ka sheegaan aysan qalbi uga jirin inii lam umar an unaqiba can quluubi naas buu yidhi aniga laga amray dadka qulubtooda dilaaca de qofkaas waa dukada faraha ka qaata saas ugu jawaabay sala allahu alay wasalam waxa weeyaan qofka wixii laga arko bis baa laga yeelayaa anigu laabtan kaala jira iyo niyadan ka jeclaa iyo wax oo dhan xagga noo dhin taas ilaah ilaaha kugula xisaabtanaya laakiin dadka muslimiinta waxay garanayaan oo yaqaaniin waxa kaa muuqda bis wax kalama garanayaan khayr hadduu kaa muuqdo nooca waayo cumar bin khadaam cumri sida bukhaari soo qoray waqtigii dadka waxyigu qaban jiray waxyigii hadda waa dhamaado wey soo dhega maysa aayada waxyigiina isagoo dhamaystiran buu yaallaa ninkii khayr noo soo daahiriya balaayada calashoo uga buxiya khayrkaasaan u qabanaynaa ninkii wareeg balaayo noo muujiya buu yidhi qalbiga ayaa sagaal iyo labaatan jawaano khayr iiga jira ha yidhaahdo dana suka hor u dheeraynaa wey ka yeeli weyna waxa kale taasina nagu dhamaado laakiin ma aha aniga waxa iga jiray halkaan wax iga jiray waxaas ana waxaas laga goonay saas weeyaan marka rabbi aan ka baqano subxaana wa tacaala soonka aan ka soo sheekayno fadliga intaa la adeegsado yaa helaya ninka u sooma sidau nabi maxamed u soomi jiray salawatullahi wasalaamu calayh marka daraasada aan soo socotoon daraasayn doonaa waa sidau nabi maxamed u soomi jiray sala allahu alay wasalam iyo khuraafaad badan oo dadka ka buuxa bal inaan soo qaadan oo soonka ku dhaafsano haddii ay baqadado xadiidka ugu dambeeya soonka fadligiisa ka waxaa la soo dejiyey suxufta nabi ibraahim lagu soo dejiyey habeen ugu horeeya oo bisha ramadaanka ka mida waa laylatii ugu horreeya ramadaan ka mida waa soo wada rasuulku waxa yidhi wa unzilat itawraat ummada min ramadaan buu yidhi lix habeen oo ramadaanka kamid u markay tagtay ayaa la soo dejiyey tawraat saaka la yidhaha waa kii nabi muuse lagu soo dejiyey waxau yidhi wa unzila alinjiilu lisalaasa cashara madad min ramadaan injiil waxaa la soo dejiyey saddex iyo toban ramadaanka kamida markay tagtay waa cajiib ayaa la soo dejiyey waxau yidhi sala allahu calayh wasalam wa unzila sabuur lisamaaniya cashara khallan min ramadaan sideed iyo toban markay ramadaanka ka tagtay waxau yihi sala allahu calayh wasalam waunzila alqur'aanu liarbacin wa cishriin waxaa la soo dejiyey bisha qur'aanka ilaahay bisha ramadaanka afar iyo labaatan khalqan ramadaan afar iyo labaatan ramadaan ka mida markay tagtay ayaa la soo dejiyey oo cajaa'ib maaha ilahay marka laga soo qaaday laho maxfuud oo kale halkaa la keena saas mee ilaa suxufu ibraahim rasuulku waxau sheegay mid walba marka la soo dejiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxay kutusaysaa bisha qiimaha islaam marka fadliga bisha la xadidayana waxaa la yidhaahdaa ummadda khayrka ay gaaraysa maxaa lagu cadeeyey saa la yidhi qur-aanka ummadda sharta ku dhacaysa oo dhan xaggee looga digay saa la yidhi qur-aanka wax kastoo dadka loo diray xaggee lagu sheegay saa la yidhi qur-aanka wax walboo ummadda loo xalaaleeyey ama laga xarimay xaggee lagu bayaanayay saa la yidhi qur-aanka wax kasta masaasa nacam waxaana ku cadaynaya rasuulka xataa waxaa lagu yidhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayk waxaan kuugu soo dejinay qur-aanka inaad dadka u cadaynay waxa loo soo dejiyey macnahooda oo nabiga hadalkiisa iyo dhaqankiisa wuxuu turjumayaa tafsiirka qur-aanka inta xaggin aan soo akrino waxay tafsiir u yihiin marka wsaa'imiina wsaa'imaat wa an tasumuu khayrun lakum saas way marka marka haddii qur-aanka wax walba gudihiisa lagu cadeeyo lagu sugay waxaa la yidhi waxaa marka bisha ramadaanka soonkeeda dadka loogu diray qur-aanka intaa xambaarsan waa bishii la soo dejiyey qiimo dambe wuxuu doondooyay soonkeeda markaas ku xiran yahay maxaa yeelay liibaan oo dhan waxaa lagu gaaraya bishaasa yimideen liibaantana waad ku gaaraysaa inaad soosaan ordaha soomaaliya dadka lagu yidhi saasaa ummadda lagu ogaa islaamka hadday bisha ramadaanka dadku soomi waayaan waxaa ku dhici doonta musiibo aysan qaadi kari doonin oo aada u weyna badan taas oon xal lahayn maxaa yeelay dadka aan soomin oo aan salaalin khayr ma lahan laakiin ogow axad kasta oo sooma oo aan salaad dukan soon laga aqbalayaa ma jiro dadba waxay aaminsan yihin soonka iyo salaadda waa kala laba cibaado waxba isuguma jiraan dadba waxay aaminsan yihiin soonka iskasoo markay afurtina xamre iska cad waxba isuguma jiraan inay wax isugu diraan waa lagaa doontaa dhawaysana dada soo socota haddii ilahay qadeeyo habeen dambe iyo berito markaan gaarno insha allah waad arki doontaa wax isugu jiraan wax isuguma jiraan waa kaa laba shay maxaa isu galay diintan kulli waa isku xiranta arka shamaageed bay isku tahay haddaadan sida isugu xiranta u filin wax lagaa yeelayaa ma jiraan waxaa dhacday dadka soonka afura ayuun cudur lahayn abu umaama ninka la yidhaha waxau yidhi rasuulka ayaa maqlay sala allahu calay wasalam isagoo odhanaya bayna ana naa'ibun atayaani rajulaan anuu hurdaya waa laba nin iifin rasuulku rasuulku waxau yidhi faakhadhaa bidawaciya waxay iga qabteen garbaha way igu dhegeen markaasii kor ii qaadeen kolka i qaadeen waxay ila tageen buu yidhi faatayaani jabalan waxay ila tageen buur wacriya oo dhib badan oo la kori karin kolkaasay igu dhaheen buu yidhi irqi hada hada jabal orad kor buurtan ayada markay buurta bartamaheeda ila tageen waxay igu dhaheen horta halkaan kor marka hore waxa igu yidhi ma kori karo waxay igu dhaheen buu yidhi naxnu sanusahiluhu laka annaga kuu sahlayna kor horta buurta rasuulku wuxuu yidhi waan fahan sala alla alay salam markaan taga buu yidhi wasad aljabal baan maqlo yidhi khayro iyo xor balaayo hadaba dhib badan markaasaa idhi yidhi maa haadihi aswaaq waa maxay dhawaaqyadaas waxay ugu yihaadeen buu yidhi waa cawaa'u ahli naar dadka ahlu naarka khayladooda iyo qoroortooda iyo baqbaqdooda sidaa markay ugu yihaadeen waxau yidhi sala allahu calayh wasalam waa i kaxeeyeen in yar markay i kaxeeyeen waxaan la kulmay nabigu odhanaya sala allahu calayh wasalam biaqwaamin mucalliqiina biaqdaanihim dad gomadahooda isku xiran yihiin yani mucalliqiina bicaraaqiin cirbahooda ayaa sidaa u xiran cirbahooda waa isku xiran yihiin ayagana waa isku soo xiran yihin haddana halkaan isku soo xiran yihin haye waxuu rasuulku yidhi sala allahu calay wasalam musadaqatan aqdaamuhum asdaaquhum gacanka way ka dildilacsan yihin halkaa taas u dildilacsan yihin tasiiru dama dhiigaa ka dureera baa dhiig kaleeya waxay wii war maha ula war kuwa maxay ahaayeen kuwa nuucaan dhibaatada nuucaan ay ku dhacday maxay yihin baa idhi buu yidhi salawaatullahi wasalaamu caleyh waxaa lagu yii buu yidhi sala allahu calayh wasalam alladiina yufdiruuna qabla taxillati sawmihim waa dadka afura ayadoon la gaarin waktigii soonka laga afuri lahaa waxay ku fasirayaan culimmada markay xadiidkaa ka hadlayaan waxaa loola jeedaa waa dadka afuray cudur ay ku afuraan oo diinta ugu cudur daarta ayadoon la arag saasaa loo gelayaa inta qabriga la joogo wixii ka dambeeyana waa ka daran yihiin inta qabriga lagu diro waa sidaas markii qabriga laga tago waa marka la xisaaba xisaab marka la gaarana way ka daran tahay axadka iska afuray cudur ou ku afuray ayadan oo arki way ku talagelaysoon wax laga aqbalaya ma jiraan wax laga aqbalayaa ma jiraan oo soon la yidhahdo saas way xaaladdu ku dhamaanaysa xadiidka asaga waxaa soo saaray ibnu khusayma ibnu xibbaan waxay ku qoreen saxiixyadooda mundiri iyo rijaal kale waxay isku raaceen xadiidku inuu saxiix yahay muqbil ibn yani ibn haadi alwaadici wuxuu ku qoray kitaab la yidhaha almusnad saxiix mima laysa fi saxiixayn kitaabka saxiixa waxaan saxiixaynka ku qorayn qoraya ayuu ku qoray u saxiixiyey wakadalika albani wuxuu odhanaya waa saxiix isaguna wakadalika cali cabdilxamiid wuxuu odhanaya waa saxiix saliim ilhilaali kadalik waa xadiid cajiib ah sida uu qoraya si qariiba weeye dadka iska afuraya waxay ku afuran ayadoo la arag qadiyadooda saa weeyaan waxuuna ku talagelayaa axadka maalin ramadaan ka mida kas u afuray wax loogu cudur daarana aysan jirin wax hadduu laba iyo toban bilo xataa sooma laga yeeli maayo laakiin xadiidka odhanaya laba iyo toban bilo haddaa u soonto halkaa maalin laga aqbali maayo oo tirmidi qoraya waa daciif lawl abi hurayra markuu yahay laakiin mawquufkii abi hurayra waa sugaya sanadkiisa laakiin markuu marfuuc ila nebiga waa daciif laakiin laga aqbali maayo yay ku talagelin dadka soonka iska afray cudurraa hadday soo qalayaan qallaha laga aqbalayo yay ku talagelin waan ge- waan aa- aan gaari doonaa qallaha marka laga hadlayo hadallada ay culimmadu ka qabaan iyo waxay isu daliishanayaan iyo say isu radinayaan iyo sida wejiga looga garaacaya dadka odhanaya waxbaa la soo qalayn karaa inta ka saxa looga tago wejigaa laga garaaci karaa wejiga dhun baa laysu sheegay maxaa yeele hadday dhalato camalka inta iska dayeen soo qallayn karaya waxaa dhalanaya xikmadii ilaahay salaadaha waqti waqti ugu yeelay inaysan qaymo lahayn shanta salaadood waan ka wada tegaya cashaa marka la gaaro isku jubilay doona oo wada qallaynaya maxaa ka macnaa no saasa ka imaan doona no no no waaye no xamara ku jirto naga dhaafo unool ee waxaad yeelaysaan diinta sayta uqaad oo rabbiha laga dhaaf- laga boqo subxaana watacaala xaqiiqada noocaas weyaan marka ikhwaani soonka qaymaha iska leh axkaamtiisa iyo waxa uu ku burayo baan daraaso ku samayn doonaa labada casar nagu soo soo daray bal waxaan ku dadaali doonaa inaan soo kookoobo si uusan aanan soonka uga bixin oonan bado kale u dabaalan ha, waan soo mulaqasay waan soo qoqorin bal saana su ilaaliyo haddii kale soon anoo ka hadlaya laga yaaba inaan qabiil idinla aado maxaa yeele waana wereersay baalkan xanadiisa naga batay ama aan idinla aadno yurub iyo meel kale marka bal waan isku dayi doonaa inaan isku celaliyo dhinacaas kolka yani axad walba ha ku talagalo camal uusan nabiga uga dayan laga aqbali maayo camal aadan nabi maxamed uga dayan sala allahu calay wasalam allah laga qabo mataqaana sunanu daaran waxa ku qoran oo uu ninka la yidhaahdo u sheegay cabdullahi bin mascuud dadka cabdullahi bin mascuud waxa arkay niman wardinayo subxaanallah akrinaya wax badan waad maqasheen baa laga yaaba asarkaas markaasuu intuu isoo dultaaguu yidhi ama diin idin anfacayaa ka weydeen rasuulkii alla iyo saxaabtiisa oon rasuulku maryo ka dha- ka dhintay aysan baaliyoobin ama wallahi bidca baadiyaa la timideen subxaan allah subxaan allah subxaan allah subxaan allah boqol magan allah baa lagu jiraa intaas wax kale lama samayn xataa lama lama qayliniy xilqay ku jiraan yaa tirtada idinku yiri taasna khayrka ku yiri markaasaa le khayr baa ula jeedi cabdullahi bin mascuud ku jawaab taqaanaa imisaa khayr doonayso dariiqa ka lunta buuri oo ilaahay meesha ugu talagalay meelaan ay aadin nasaarada dari- khayr doonay la lumeen buuri khayr doon khayr aan heshin bay la lumeen sidaa darteed axadka doonaya inuu khayr gaaro diinta ha barto ha barto warkii nabiga iyo warka ilaahay ha ku dhaqmo ha ka run sheego ilaahu u toosin ha yidhaahdo markastoo dukanaysana waxaad ku dukataa ihdina siraada mustaqiim ilaahu dariiqa xaqaa nagu toos marka ala weydiiso ayadoo kaa niyada ilaahu dariiqa mustaqiimkooda raalli ka tahay oo siraada aladiina ancamta calayhim waaqidi sufyaan ibnu cuyeyne wuxuu yidhi gayri lmaqduubi calayhim wala daaliin yahuud iyo nasaara laga hadlayay ummati maxamedkuna waa ku jiraan say ugu jiraan baa la yidhi nin kastoo caalima oon diintiisa ku dhaqmin waa almaqduubi calayhim kuwa loo caroodo yahuudo way aayuu nin kastoo alle caabudayo wuxuu alle ku caabudo aan garanayn waa dadka allaaliinta oo dariiqa kaluma waa nasaaro kale wey maalna kalena hujooninaya sidaas waranaya wahaada muslimiinta oo dhan saasay qaban marka walalayaa aan dadaal yahuuda alle wuxuu ku yiri mataqaanin iyo nasaaro qul yaa ahla alkitaabi lastum calaa shayin xataa tuqiimu tawraata walinjiil war yahuud iyo nasaaro shaykum xataa diin i yar ma lihidin xataa tuqiimu tawraata walinjiil ilaa aad tawraad iyo injiil sidaa u toosinaysaan marka maxaa lagu odhanaya dadka muslimiinta loogu digayaa muslimiinta oo ilaaha kitaabkiina sidaa ku noqonaysa lastum calaa shay in yaroo diinan haysataa waay macnuhu in yaroo diinan haw qaban yahuudi oo halka laga hadlayo maalin walba macnuhu saa weeye marka allah aan ka badan allahna tawfiiqana wafajiy allahuma ijcalna min ahli janna ولا تجعلنا من أهل النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن دعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اقم دولة الإسلام على وجه الأرض كلها واجعلنا سببا لها صلى الله على نبينا محمد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون waxaan ka soo hadlaynay soom waxaan doonaynay inaan ka sheekayno soomkii nabiga sala allahu caleyh wasalam waxaan soo ogaanay fadaaisha fadaa'il soom iyo faa'iidada uu nabigu ku sheegay sala allahu caleyh wasalam waxaan doonaynaa marka inaan gudagalno soonku waajib sida uu u yahay iyo qaybihiisa kale siyaalaha kaleo loo doonaya markaa marka qofka haddii uu soonka gudagalo inuu u soomo waxyaalaha ka mamnuuca iyo wixii loo ogol yahay awalan soonku waa cibaado da' weyn oo ummadihii hore waajib ku ahaad waayo allah subxaana wa tacaala wuxuu odhanayaa dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nebigaba rumeeyeyo waxaa soonka laydinkugu waajibiyey sidii kuwa idinkaga horreeyey loogu waajibiyey markii sidaa alla noo caddeeyey subxaana wa tacaala wuxuu sheegay cilada ugu weyn oo soonka dadka loogu waajibiyey waayo wuxuu allah yidhi waxaa laydinka rijaynayaa soonka haddaad la timaadaan inaad cabsataan cabsi inaad la timaadaan aawadeed soonku dadka ayuu sabab ugu noqdaa inay cabsadaan wuxuuna soonku qofka sabab ugu noqdaa inuu daacada rabbi ku sabro macsiyada ka sabro wanaagga iyo khayrka u dulqaato xumaanta oo dhanna uu ka fogaado sidaa darteed ayuu allah yidhi waxaa laydinka rijaynayaa inaad cabsataan oo aad ka baqataan rabbiga idin qablay subxaana wa tacaala kolkaas soonka la waajibiyey soonku maraaxil ayuu soo maray habka loo waajibiyey maraaxil ayay soo martay marxaladii ugu horaysay sida uu caddaynayo xadiid ay laga warinayo mucaad binu jabal iyo rijaal kale oo sunanka iyo rag kale ay qorayaan oo sanadkiisu habboon yahay waxuu tilmaamayaa markii ugu horreeyay soonka la waajibiyey soonku waa ku adkay saxaabada maxaa yeelay lama baranin waxaadna arkaysaa soonka sida dib loogu dhigay sanadkii labaad ee hijrada ayaa soonka la waajibiyey rasuulka sala allahu calayh wasalam soomanka u soomay marka la tiriyo sagaal bay gaarayaan ugu badnaan ilaa sanadkii labaad ee hijrada ayaa la waajibiyey kolkii ugu horreeyoo la waajibiyey laba arrimood baa dadka laysu dhinac dhigay inuu axadku soomo iyo inuusan soomin ee maalin walba raashin iska bixiyo qof ku filan labadaas arrimood ayaa laysdhinac dhigay leanna allah subxaana wa tacaala wuxuu sheegay in laga doonayo dadku inay soomaan ayaaman macduudaat maalmo la tiriyey oo tirsan oo la garanayo intay la egyihiin soddon ugu badan yahay sagaal iyo labaatanna ugu yar tahay laakiin waxaa la yidhi sida loo waday wain tudiicuuh yani axad alle waintu aad haddii aad kartaan qofka oo cala aladiina yudiiquunahu fidyatun dacaamu miskiin axadka soonka kalay ee xoogaa ku dhibaatoonayo xoogaa kafuufo iyo wax ka dareemay waxaa dushiisa ahda inuu miskiin quudiyo wa cala aladiina yudiiquuna fidyatu dacaamu miskiin sidaas ayuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala raashin baa layska bixin jiray ninkii xoogaa ku oomayo oo ku gaajoonaya axad miskiina ayuu quudin jiray ninkii kalena waa soomi jiray labadaas ayaa ikhtiyaar loo lahay markii ugu horraysay sidii marxaladaa loogu jiray ayaa waxaa timid aayaddaas aayad ka dambayda oo allah odhanayo subxaana wa tacaala shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaas wabayinaatin min alhuda waalfurqaan faman shahida minkum ashahra falyasumhu bisha ramadaan waa bisha qur'aanka la soo dejiyey oo hanuunka dadka u ah oo wax walbo wanaaga lagu caddeeyo xaqa iyo baatilka kala saaraya axadkii bishaa u xaadiroy u dhalato oo muslim ah waxaa laga doonaya inuu soomo waa la yidhi subxaana wa tacaala falyasumhu raashin bixi way dhammaatay waa la joojiyey raashinka inay bixiyaan waxaa lagu reebay dad yar oon ogaan doono aayadda macno weyn bay tusinaysay wa cala aladiina yudiiquuna macnihii ay tusinaysay sida uu u badan yahay waa la nasaray xoogaa yarna waa lagu reebay in yar baa lagu reeba halkaas intaas waxay noqon doontaa oo laga wada hadlayaa odaga iyo islaanta gabowon soonka awoodda u lahayn axadka jiran oon jiradiisa inuu ka raysta rijo laga qabin haweenta ilmaha nuujinaysa iyo midda uur kale oo soonku dhibayo dadkaa calaamatu su-aal baa saaran oo dib baa loo reeba ayaga laakiin intii kale waxaa la yidhi axad alla axadkii bisha u dhalata ha soomo markii sidaa laysku ogaa ayaa la daba dhigay qofka mariidkaa iyo qofka musaafirkaa soonka hadday xamili waayaan inay afuraan oo maalmahay afureen maalmo bedelkooda ay soo qalleeyeen axadka jiran oo sidaa laleeyahna waa qofka jira inuu ka raysanayo la rajaynaya qaba haddaba soonku waa waajib in la soomo sideed ahaana siyaamku waa labo mid saddexaadna ma jiro in saddex qaybood laga dhigo iyo in afar qaybood laga dhigayo waa iska falsafa laba qaybood oonbuu soonku ku soo ururayaa marka nusuusta la akriyo labadaas waxay kale yihiin soon waajib ah iyo mid sunno ah mid saddexaadna ma jiro sunnadu ha qaybsanto waajibku ha qaybsamo wahaakada waa un labadaa soonka la waajibiyey marka waxaa ka mid ah oo laga doonayo muslimiintu inay soomaan shahru ramadaan bisha ramadaanka la yidhaahdo bishaas ayaa ka mid a waxyaalaha laga doonaya dadka muslimiinta inay soomaan waa bil alle ku waajibiyey oo qof walboo muslima laga doonayo yaa bishaa axadka ay waajibka ku toosoomayaan waa kee waa kullu muslim axad walboo muslimoo alle u hogaansan oo caaqil ah caqligiisu diyaar yohan majnuun ahayn oo baalid ah oo gaangaar ah oo saxiixa oo caafimaad qaba mawaani idin reebaysa soonka aysan ku hubin sida xaydka iyo nifaaska oo kale axadka noocaasa ayaa soonku waajib ku yahay haddii muslim la yidhaahdo waxaa ku baxay kii gaalkale oon diintaba oggolayn waxaa ku baxay kan diinta qaarna rumaysan qaarna inkiray waxaa ku baxay midka aan salaada dukan gaalada ayuu ku tirsa yahay soon ma lahan haddii caaqil la yidhi waxaa ku baxay qofka majnuunka oo waalan waayo rasuulku xadiid saxiixa ayuu ku yidhi rufica alqalamu can talaata saddex qofood in wax dembi laga qoro waa laga rafacay waxaana ka mid ah can ilmajnuun axadka waalan xataa yafiiq buu yidhi sala allahu caleyh wasalam ilaah miirkiisu tamaam u soo laabanayo culammadu markay halkaa joogaan fuqahadaa waxay yidhaahdeen axadka waalan oo aan soonka lagu lahayn waa midka aan asagu iswaalin axadka asagu iswaalay soonka waa lagu leeyahay cuquubatan lahu mana ka ansaxaya ayay qabaan jumhuurulculamaa dadka iswaalay waa dadka daroogada cabay dadka iswaalay waa dadka waxyaalaha maskaxda bani aadamka dooriyo isticmaalay noocay doonaan ha noqdeene dadka noocaasa waxay qabaan jumhuurta culimmadu soonku inuu ku waajibayo laakiin uusan ka ansaxayn oo lagu leeyahay saasayay qabaan jamaaca culimmada ka mid oo ibnu xasmi ka mid yahay waxay sheegayaan inaan wax ka wax lagu leeyahay aysan jirin maadaama uu majnuun yahay ay caaqil waxaa la doonaya inuu baalig iyo qaangaar yahay canuga sabiga rasuulku dadka uu ku ou yidhi ayuu ka mid yahay sala allahu caleyh wasalam qalinka waa laga kor yeela waa can isabiy xataa yabluq ama xataa yaxtalib say bacdi riwaayada odhanayaan canuga sabigaana waxba loo qari maayo ilaah uu ka qaangaarayo axadka saddexaadna waa can innaa'im xataa yastayqid qofka hurdaya ilaa uu hurdada ka kacayo waxba looma haysto axad hurdaya hadduu caytamo hadduu xila dalaaqo hadduu dembi qirto waxba looma qaban karayo maadaama uu naa'im yahay wax la ogyahay ma jiraan marka intaas anbaa meeshaa ka baxaysa waa inuu caafimaad qabaa mawaanicdii soonka reebaysana muqiimna uu yahay hadduu musaafir yahay inuu afuraa loo ogolaanaya hadduu jiran yahay inuu afuraa loo ogolaanaya haweenta xaa'idada iyo nufasada inay afuraan baa loo ogolaanaya laakiin dadkaan intaa midna ahayn waa inay soomaan soonka waa laga doonaya waajib weeye lianna rasuulka sala allahu caleyh wasalam markii uu doonayo inuu caddeeyo soonka inaan qofka cunno iska bixi karin inuu soomo ay waajib ku tahay wuxuu yidhi arkaanu lislaami khamsa tiirarka islaamku waa shan ama bunaya alislaamu calaa khamsin ama islaamka shan tiir baa lagu dhisay wuu soo teliyo shahaadateynka uu soo sheego salaada uu soo sheego sakada uu soo sheegay markaasuu yihi wasiyaami ramadaan oo xaji ilbayt in la soomo bisha ramadaanka ayaa lagama maarmaana baytka allana loo qasdo ayuu usoo dabamariyey sala allahu caleyh wasalam marka halkaas waxaad ka ogaatay in aysan jirin awood waan u leeyahay oo waan soomi karaa oo qaangaar baan ahay cuntaan iska bixi karayaa lagaa yeeli maayo arrintaas majaalkeedii waa dhammaaday kolka majaalkaa la soo gaaray soonka laysku waajibiyey in la soomo ayaa waxaa bilaabatay soonkii in laga dhigo siday reer banu israa'iil u soomi jireen sida nusuus badan ay caddaynayso aayado qur-aanna aad garan doontid in lagu xallili doono waxaa lagu yidhi u sooma sidii reer banu israa'iil oo kale siyaalo noocaa waafaqsan oo sidee la yeelayay axadka muslimkaa ee sooman cuntadu waxay u bannaan tahay inta uusan jiibsanin saasay awalkii ahaan jirta arrintu inta uusan jiibsanin ayaa cuntada loo oggolay kali ah mar hadduu jiibsado cunto dambe looma oggolayn adoon weli afurin haddaad seexato oo indhahaba isgalaan wax damba ma cuni kartid islaantaadana ma tegi kartid saasay xaaladdu ahayd xaalad cajiiba ayay ahayd xadiid bukhaari qorayo wuxuu sheegayaa nin qays ibnu sirma la yidhaahdo ayaa tegey oo maalintii oo dhan beer ka shaqaynayey islaantaa u qaba ayuu u tegey wuxuu ku yidhi hal cindaka dacaam agtaada wax raashin uma yaalliin waxay ku tiri agtayda wax diyaar uma yaalliin balse waxaad yeelaysaa isiisug yani waxaan adlabu laka dacaam raashin baan kuu dalbaya oon kuu soo diyaarinayaa siisu nin maantao dhan shaqaynaya wahay oo dhacsaalsan cishe ayaana soo dhawaayo waa gamcay isagoo hurdaya ayay u timid waxay tihi khaybatan laka hoog baa kuu sugnaaday nafsadaada waad hoojiday waayo wax damboo cuni kara ma jiraan isku dhammaatay sidaas ayuu ku soomay haddana maalintii dambe iyo habeenkaas uusan waxba cunin maalintii dambe bartankeeda marka la gaaray ninkii asaga ahaa maxaa ku dhacay faqushiya calayh waa la miir daboolay sarajoogga ayuuna ka dhacay oo waa miir beelay gaajo darteedii oon rasuulka sala allahu caleyh wasalam ayaa loo sheegay rasuulka marka loo sheegay ka gadaal waxaa soo degtay aayadda ku jirta suuratu lbaqara isla markaa ayaa waxaa jirtay qisadii ku saabsanayd inaan nimanka loo ogolayn haweenkooda riwaayadaha qaar waxay leeyihin ramadaanka dhan ba lama ogolayn iyo ma ahana marka la jiirsada ka gadaal baan la ogolayn rag baa haweenkoodii qarsoodi ugu tegey arrintii tada dhacday masaa'il badan baa halkaa ka soo baxay cuntadii waa kanoo waa loo baahan yahay haweenkii lagama maarmi karo waa loo baahan yahay kolkaas ayuu alla soo dejiyey uxilla lakum laylata siyaami rafat ilaa nisaa'ikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna waxaa ilaah idiin xallilay hameenka soomka la joogo oo bisha ramadaan habeenadeeda ka mid a inaad haweenkiina u galmootaan ood la kulantaan oo aad ka dalabtaan wixii ilaah idiin baneeyey maxaa dhacay haweenku arratir bay idin yihiin idinkuna arratir baad u tihiin dumarka sidaas ayuu yidhi alla subxaana wa tacaala labis baa laga cabiray libaasun lakum wa antum libaasun lahunna zayigaaga ayaa islaantaada laga cabiray shareecadu say u cabirtana weeye dumarku zayi waxaa lagu yaqaan saacad lagama maarmo saacad iyo wax ka yar lagama maarmo zayiga sida aan looga maarmin haddana dhowr beri lama wada karo dhowr maalmood lama sidan karayo degdegu kuwa saqoobaya dumarku sidaa weeyaanoo saacad iyo nusaac in laga maarmo ma jirto lagama maarmo dhowr bay maalmood markaad wada noolaataan ama dhowr habeen is-adjiifataanna siday maradu uskagu yeelatay uskagu yeelanaysaa waa cajaa'ib qamiiskaaga lacagta kaaga baxda iyo sarwaalka iyo shaatiga iyo go-aad qabtid waa lacag badan tii laga bixiyey iyo tan lagu dhaqa tan lagu dhaqaa badan idan islaamta soo xaragelinteeda dhibkii kaa qabsaday dhibka maslaxiinteeda kaa qabsanaya ka badan saad maalin walba dharkaaga u dhagaysid oo sfeero u geynaysid islaantii labis baa laga cabiray ma ka maarantid sida labiskaagu jirka ula xiriirayna jirkaaga ula xiriirata oo noloshaada uga mid tahay marada markay wasaga yeelato ma tuurtide doobidaad gaystaa ama adaa dhaqda ama qolaad inte ugu yeerta lacag sidaa u tira io dhaga marka la dhago waa la waraa waana la feerayaa inanta orodoo dhag markaa dhaqdii ka gadaal soo war markay qalashana feeray ayadoo qurux badan oo aada moodid shaati hadda la soo feeraya hadhowdii xidho sidaa weeyaan waxaa lagu dhaqaa oo dhaqid u noqon karayo in la waaniyo waxa u noqon karaya in la engejiyo in loo dulqaato markaa ka gadaal waxaa feerayn u noqon karayo wixii aad horay ay kaaga gashay inaad inta iska ilowdid inad cusubad hadda aroosa aad ka dhigtid markii qalab gashod waanisa warkii kaa yeeshada wahaakada oodan ka dhin weligaa aad wax daran wadi jirtay oodan soo xasuusnay wixii hore taasaa la doonaya haddaadan sidaa yeelin ma wada noolaan kartaan dumarku labiskaas ayaa alla ka cabiray sidii alla u cabiray ha loo qaato tacbiirka alla waa mid cajiib badan waxaa la soo yidhi calima allahu annakum kuntum takhtaanuuna anfusakum ilaah waa ogaaday inaad nafsadiinna khayaanaysaan maxaa yeele rag baa dumarka u dhuunta iyadoon loo ogolayn rag baa raashin hoos ka cuna iyadoon loo ogolayn laakiin alla wuxuu yidhi fataaba calaykum wa cafaa cankum alla waa idinku soo laabto wixii hore laidiin dhaaf laydin cafi laydinkana saamax wax walbana haddaa laydiin ogolaya falaana baashiruuhunna hadda hameen walba dumarkiina la kulma halqabtaha markay ramadaan lagu jiro wabtaguu maa kataba allahu lakum wixii alla idiin baneeye oo alla idinkaga xalaaleeya ka dalba wixii alla idiin qoray waxa alla idiin qoro laga dalba waana ilma ka raadiya weeye haweenta biyaha isaga daadi sheekada ma ahayn wax ka weyn baa ku jira wixii alla idiin qoro hordaa ka doonta waa la soo waday cuntadii baa la soo gaara marka ugu dambeeya allah waxau yidhi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswadi min alfajri waxaad yeelaysaan muslimiin wax cuna oo wax caba ilaa ay idiin kala caddaanayaan hameenka mugdigiisa iyo waaberiga iftiinkiisa ilaa ay kala caddaanayaan waa ilaa ay kala caddaanayaan inta shaki ku jiro wax alla waxay rabtaan cuna weeyaan oo laysku hayo war salaadii waa dhalatay war ma dhalan war way dhalatay war ma dhalan waatuu yidhi cumar bin khadalwada hadday isku qabato way dhalatay iyo ma dhalan cuntadaha sii cunan intay isku hayaan oo israaci doonaan labadooda wahaakada wax dhibo oo meeshaa ka jira malaha waayo alla wuxuu yihi xataa yatabayan ilaa ay kala caddaanayso oo hameenka mugdigiisa iyo waaberigu ay si dhaba u kala caddaanayaan weliba min alfajri baa lagu bayaaniyey waxaa min alfajri loogu bayaaniyey baa lagu leeyahay waxaa ka saqda dhexe marka waaberigu soo dhow yahay iftiin baa xagga ka yimaada cirka korkiisa soo aada oo meelaha mugdigaa laga arko iftiinka isagaa salaada waa berigeeda ma ahan waa mid layidhaha ogbeen le yo ku siran baa laleeyaha midka lagaa rabo inaad cuntada isaga dayda waa min alfajri sidaasoo alla yidhi subxaana wa tacaala marka muslimiintii sidaas ayaa loo fasaxay waa tadawurkii saddexaad oo la sameeyey macnaha qaybtii labaad ilaa qaybta hore cunta la bixin karay waa qaybtii koowaad qaybta labaad waxa cunta lama bixin karo markii saddexaad way taas oo ahayd in raashin la ogolaaday ragga iyo dumarka israba inay isu tagaan la ogolaaday ilaa waa beriga laga gaarayo sidaasay xaaladii kusoo socotay marka soonku tadawurka ayuu soo maray markuu soonku qaybaha soo maray ka gadaal waxaa laga doonayaa dadka muslimiinta ah bishaa ramadaanka oo lagu waajibiyey kolka ay doonayaan inay soomaan inta aan bishu dhalan waa inay isdiyaariyaan bishu intaysan dhalanna dadka dhowr waxyaalood baa laga rabaa arrinta ugu horraysa oo laga doonaya waxa weeye intaan bishu dhalan dadka waa inay dadku daa'iman ku talagalaan inay ramadaan ka tiri bisha shacbaan ka tiriyaan waayo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam markuu ka sheekeynaya shacbaanka uxsuu hilaala shacbaana liramadaan waxaad yeelaysaan waxaad yeelaysaan dadka islaamka oo bisha shacbaanka la yidhaah tiradeeda ilaaliya ramadaanka darti u ilaaliya shacbaan markay dhalanayso kontarool badan ku sameeya maantay dhammaanaysana kontarool badan ku sameeya oo bishaa la socda ramadaanka darti u yeela yaan ramadaanku idinka galdamine waa nuqdada koowaada muslimiinta laga rabo maahan in la yidhaahdo bisha iyadoo dheer baanu aragnay waa inay muslimiintu ka taxadaraan shacbaanku markuu dhalanayo oo meel walba laga fiiriyaa oo la yidhaah waktigeebay dhalatay maali heblay dhalatay sababtu waa maxee bishu sagaal iyo labaatan bay ku dhammaataa hadday ku dhammaan weydana soddon bay noqotaa soddonku markuu buuxsamo tiradii la arkay oo ka buuxsamo haddii bishii loo jeedo waa in la soomaa waajib weeye marka labada arrimood dartood baa loo eegaya haddii loo jeedo waa fagaaka haddii loo jeedi waayo soddon iyo kow bil noqonaysaa ma jirta soddonka dhammeeyo sooma weeye marka tiriya bisha ayada xadiidka asaga ah waa xadiid saxiixa oo rasuulka ka sugan waxauna rasuulku yidhi walaa takhliduu shacbaana liramadaan bisha shacbaanka la yidhaha ramadaanka ha ku khaldinina oo maxaa loola jeedaa maalmaha shacbaanka ugu dambeeya waan sii soomayaa yaan ramadaanku iga tegina ha dhihinina labadaa bilood tiradooda ha isdhex gelinina ha isku qaldinina waa laba bilood oo kala nooca cibaadadooda shaqo iskuma lahan way kala soocan yihin kala sooca labada bilood sidaas ayuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo ramadaan walaa takhlidu biramadaan